waxaa habeenkii xalay degmada warshiq oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ka dhacay dil arxandarro ah oo loo geystay haweenay umur laheed iyo laba cadhuur ah oo ay dhashay carruurta la dilay oo gaaraya labo ayaa waxaa dhashay haweenayda la dilay iyadoo mid ka mid ah uu adduunka joogay maalmo qura halka kan kalena uu jiray saddex sano maamo kale iyo wiilkeeda ayay sidoo kale dhaawaceen maleeshiyaadka geystay falkan arxandarrada ah iyagoona meyd ahaan uga tegay hase yeeshee goor dambe la ogaaday inay dhaawac yihiin maamada iyo wiilkeeda la dhaawacay ayaa laga dayrinayaa xaaladooda caafimaad iyagoona la dhigay mid ka mid ah isbitaallada mid ka mid a odayaasha ku dhaqan degmada warshiiq ayaa ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen warshiiq waxaa ka dhacay saacaddan aamaga joogo weerar habeen ah dad cashayhaayo oo gurigooda ku sugan in lagu soo galo rasaas lagu shubo dadkii haweenka ahay ee meeshaas joogay iyo ragba waa joogkulley raggay rabeen dadkaas ragga in la dalahay hase yeeshee meeshi waxaa ku dhammaaday waxay ku dhameen caruura mar dhow lagala soo baxa ma garan wax rag la yidhaha kuma jiraan waa carruur iyo dumar un waa la dul yimid waa la dul istaagay intay ahaanba gibi ahaanba waa lagu dhameeyey halkaas sidoo kale waxa uu ka hadlay tirada maleeshiyaadka weerarkan geystay isagoona sheegay in arrintan ay salka ku hayso aana qabiil ragga waa joogeen hase yeeshee margamay ka tageen ma joogin hadda xilligaas saacaddaas ay dhacaysay risaaseynta ma joogin ma garat guriga joogaan xaafadaas inay joogaan rag way soo weerareen raggiina alxamdulilah kulley ninkii kiisa dhamaataan uu dhimanayo sooma waxay u yimaadeen ciyaalkii iyo haweenkii oo iska cashaynahay ma garat intaasay xabad la dul istaageen alxamdulilah ilahay ha u naxariistaan leenahay xilli habeenna waxa helay ma jiraanoo gacanta laguma hayo hadda kulley dadkii waa aana qabiil waa nin habeen madow socdo waa shan iyo lix kulley ku socdeen halkii hadday ka dileenna beertooda waa la helay sidaasay ku carareen halka shiimeenay ku laabteen halkaas waa deegaan cadale degmada cadale dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale isla degmada warshiiq lagu dilay oday da-diisu ku dhoweyd boqolka sano kaasoo loo dilay aana qabiil maamulka hirshabeelle oo ka arrimiyo degmada uu falkan ka dhacay ayaanan weli wax war ah ka soo saarin arrintan iyadoona maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay kaalin weyn ka qaataan dagaalada ku salaysan aanooyinka qabiil ee ka dhaca goobaha ay ka taliyaan